waxda nadaafada degmada baydhabo iyo wacyigelin ka saabsan ilaalinta nadaafada kusuubidi aana ku mid ah goobo walbarashada ee degmada baydhabo ololagun yalanka tiragalay in bulshada lakuku wacyigeliyo ilaalinta nadaafada wadooyinka goobo biimareenka iyo buundooyinka magaalada wayna furitaanka lakaqobaday iskuul baydhabo oo kumid ah iskuulada kiyaala magaalada maamulka iskuulka baydhabo iyo ardayda iskuulka kala dardaarmay inuu qaadan kaalintiyo ka-eedan ee ilaalinta nadaafada saasaatowna bulshadiyo deersiyan fariinta ka-eedan ilaalinta deegaanka
langa tuunji landhisi markaasa baalisma dheelay nijaas meeladhek lankaas marhalada oo tuunjiga madeerin hata gida la dhisi laami la dhisi nadiifa lakwaali maalin kasta lahaago hay godadkaas godadkii may lahaagshabahay walba wasaqe taas marka qof ka weelo hataa ni ku lahada lagan la faday isin naftiin haddii aragtan walaaman garido yarta may kale sheegay oo haafado ka jaree guryaal oo hortiyo bulaacad eetaa oo wasaq maro guryaalkaas dadkii degan maylan baahanyaa inii boosaneer an sameeya wasaqaas bannaanka habahaw dadka dhabe agaasimaha waxda nadaafada iyo fayodhoorka degmada baydhabo abshir cali xuseen yaan mahadnagay maamulka iskuulka oo ardaydii oo kala dardaarmay kula shaqeeya uka nadaafadda barnaamijkan may socdo doonee inta sanadka ka dhiman yaa socdo doona waana maybaa guud ahaan la mara doonee iskoolaadka guud ahaan ka yaala magaalada baydhabo iyo goobaha kale oo jaamacadaha ayoon walakabardow meel kasta oo ardayba kukulamaaso walna lakabardow intii una seenayaa yaa qorshaha ah may rajeenaha dadkigeeg una fariinta deersinan intii fariintaas qaadan iyo deersiyan qoys iyo deersiyan iyo deersiyan dadka diris iyo deersiyan sababto meelan ku wanaagsano geeka fariinla ku gudbiyi karo intii yaata goobaha walbarashada yaa yaa yaa yaa una ogna ololagu lagu bilaabay iskuullada wayba waxda caafimaadka baydhabo iyo ujeed sheetaa iniyo ardada iyo deersiyan kaalantiyo ka eedan in bulshada iyo ilaaliyan nadaafadda